maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dowlada federaalka ay cadaadis iyo arqalad ku hayso iyagoo aanan awoodin inay iska difaacaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud caydiid darir wasiirka warfaafinta puntland ayaa ka jawaabay eedeyn kaga timid dhinaca dowlada federaalka wuxuuna sheegay in xiriirka puntland iyo dowlada federaalka uu yahay mid ay ka dhexayso dhibaato soo jireen ah islamarkaana xukuumadda muqdisho ay dadaal ku bixiso arqaladeynta maamulka la baxay puntland sidoo kale wasiirka ayaa xusay in dowlada federaalka ay ku guuldareysatay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo magaalooyin ka qabsanaya ciidamadeedana xasuuqaya wa garanaysaa doorashadii inay naga nala dagaalameen oo ay nagu fureen jabhado magaalada caasimada ka howlgala iyo magaalada boosaaso intaba halhalgeliyey muxuu ahaayey soo jireen bay arrintaasi ahayd iyagoo maalin walba al-shabaab koonfurta magaalooyin ka qabsan oo ciidamadii qaranka xasuuqayso maamulka la baxay puntland iyo dowlada federaalka waxaa ka dhexeeya khilaaf marar badan soo noqnoqday iyagoona hawada isku mariyey eedeymo kala duwan